hubka la isticmaalaya waa laba nooc waay hub waxa weeye baangadaheeni caadiga ahaa toorideenni iyo wixii anaku aan u isticmaali jirnay oo loogu talagalay in dee lagu intifaacsado oo dadku dadweynuhu awalba isticmaali jira oo dee baangada dhirtaanu ku goosan jirnay toorida waa qaadan jirnay wixii aanu isticmaali jirnay wixii markay magaalada arkeen inay ansada qolooyin ganacsata ahbaaba ka faa'iiday dibadday baxeen waxayba soo iibsadeen mindiyihii oo casri ah oo loogu talagalay arrimaha militariga marka dibadday ka keeneen waa wax dibadda naga soo galay marka aanu ogaanina waxay hadda ku gadaan sida suuq madow maxaa yeelay dekado badan baanu leenahay dhulkeenu dekadahooda badidooda waa furan yihiin maaha dekadan xamar iyo dekadaha waaweyn keliya maa meel walba waxay ka soo duraan marka hadda ciidanka booliisku wax badan buu gacanta ku qabtay originaali meeshay laga soo gadayay iyo ciddii soo gadaysay marka markay ogaadeen in laysku qabsanayo hadda suuq madow ahaana magaalada loogu gadaa waxaa xoogood wuxuu ka yimaadaa dadka isticmaalaha daraaga maxaa yeelay daraagii dalka waa ku batay muddo laga joogo hadda lix bilood ayaanu aragnay inay khatartani soo socoto oo maandooriyihii iyo xashiishadii iyo khamrigii iyo daawooyinkan laysku dardaray magaalada ay ku soo badatay cunug iskoolaadaya ama qof mas-uuloo shaqo aadaya ama hooyo yaanyo soo garanaysa ama xoogga bulshada ee magaaladan ku nool lix saac habeenimo wixii ka dambeeya maba socdaan lix saac habeenimo waxaa socda qof sakhraansan mid doonaya mataqaana xashiishadii meeluu ka gado gabar wakti xun socoto kalaab meel xun ka soo baxay waxyaabo noocaasa ayaa habeenkii socda